bulshada caasimada muqdisho ayaa shaki xoogan ka qaba iyagoo su-aale iska weydiinaya in dowladda federaalka ay kusoo rogtay tallaabo ay ku cadaadinayso ganacsiga xorta ee soomaalida iyadoo sheegtay in ganacsatada laga rabo inay qaab cusub isku diiwaan geliyaan siiba ganacsatada magaalada muqdisho bulshada soomaaliyeed ee ku nool gobolka banaadir ayaa makaa ku noqday oo wax lala yaabo ku tilmaamay amarkan dhowaan ka soo baxay maamulka gobolka banaadir oo farayay in ganacsatadu ay goobahooda ganacsiga u jartaan warqado dembi la-aanta maxamuud maariye oo ah ganacsado tan iyo kun sagaal boqol siddeetankii maqaayad ku leh muqdisho ayaa sheegay in noloshiisa aanu maqlin warqadda dembi la-aanta lagu sheegay oo loo jarayo xarun ganacsi isagoo sheegay in canshuuraad badan ee ay dowladda ka qaadato iyadoo uu sheegay in magaaladu dhaqaalo lahayn anugu waxaan ahay dadkii magaaladan xamar soo galay konton iyo sideedii maqaayadan waxaan furtay siddeetan iyo kowdii weligay waxyaalahan la yaab kale oo aan maanta maqlay imana soo marin imana soo mari doonto maqaayadan shati bay leedahay canshuur baan bixinnaa maqaayad dembi gasha ma kuraasta dembiga gasha ma albaabada gala ma ciiddaa gasha dembiga maqaayadan laga rabo ama dukaamada laga rabaa maxay tahay waxaan rabnaa inna loo caddeeyo dembiyaa gala dembi ma qof baa gala mise waxaa gala kuraashi miisado canshuuro badan baa jira su-aalaad badan baa jira boqol iyo afartan meel ganacsigeeni ma socdo magaaladu dhaqaalamale waa wada ogyahay siddeetan iyo waxaan jira afar sano intaasaan magaalo joogin weligay ma maqal imana soo marin meel shati leh oo canshuur laga qaado warqad dembi la-aan ha loo sameeyo dowladda uu hogaamiyo xasan sheekh maxamuud ayaa marar kala duwan sidan oo kale waxay magaalada caasimadda ee muqdisho ka samaysay qaab ay lacag kaga qaadan karto bulshada oo ah weji hor leh ay dowladdu ku baadayso ganacsatada soomaaliyeed sidoo kalena ku cadaadinayso ganacsiga xorta ah ee shacabka soomaaliyeed